بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله كتاب الأيمان والنذور waxa uu kitaabu yahay alaymaan oo ah dhaarihii iyo wannuduur iyo nadaradii aymaan waa jamcu yemiin waa yemiin jamaceedii walyamiinu khilaafu lyasaar marka yemiin waa midigtii weeyaan waxay ka soo horjeedaa bidixdii waxaana lagu iطlaaqay dhaartii waayo waxay ahaayeen idaa taxaalafuu akhada kullu minhum yamiina saaxibihi markay dhaaranayaan nin waliba ka kale gacantiisa midig buu qabanayay ama dhaarta waxaa lagu iطlaaqa yemiin waxa ay xifdiyaysaa shaygii bay u xifdiyaysaa qofka dhaaranaya siday gacantu u xifdiyaysa oo kale saasaa loogu ilaaqa marka dhaartu iyadu sharci ahaan waa tawkiid اlxukmi bidikri mucadamin calaa wajhi makhsuus waa shay ama xukun oo la adkeynayo waxaana lagu adkeynayaa iyadoo la sheegayo cid la weyneynayo oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala si weji khaasana lagu calaa wajhin makhsuus si gaara ayaa marka waxa weeyaan tawkiidkaasi loola imanaya ama adkeyntaasi yani qofku markuu dhaaranayo cidda uu ku dhaaranayo waa cid uu weyneynayo weeyaan sidaa daraaddeed bayna bannaanayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala mooyaane cid kale aan lagu dhaaran ilahay un baa lagu dhaaranaya waayo isagaa mutaystay in la weyneeyo marka calaa wajhin makhsuustaasi ahlucilmiga qaar ka mid waxay yidhaahdeen bidikri ismin min asmaaءi اllah iyadoo la sheegaya magac magacyada ilaahay ka mid a baa qofku ku dhaaranaya aw صifatin min صifaati marka ay ku sugan tahay kitaabka qur-aanka ah laa yu'aakhidkum اllahu bاllagwi fi aymaanikum walakin yuaakhidkum bima caqadtum اlaymaan waxaa kale ku sugantay sunnaha oo axaadiida soo socotayna tusi doona inay dhaartu mashruuc tahayna ummadda muslimiintu ama culimmadu waa ku ijmaaceen oo isku raaceen inuu xukunkeedu sugan yahay haddaba qofku markuu dhaarto ee shay uu ku dhaarto dhaartaasi way guntamaysaa yacni inuu ficil sameeyo ayuu ku dhaaranayaa ama inuu wax ka tago ayuu ku dhaaranaya dhaartaasi way guntamaysaa qofku haddii shayga uu ku dhaartay uu waxa weeyaan uu la iman waayo ama shayga uu ka dhaartay uu la yimaado waxaa waajib ku noqonaya kafaaro dhaarta waajibsanaysa kafaaraduna waata ilaahay lagu dhaartay subxaanahu wa tacaala magiciisaa lagu dhaaranayaa ama sifadiisaa lagu dhaaranaya sida wallaahi oo kale ama billaah ama wajhu llah ama qofku wuxuu ku dhaaranayaa ilaahay weynidiisa wa kibriyaa'ihi wa cadamatihi wa cizatihi wa jalaalihi ama kitaabkii qur-aanka ahaabuu ku dhaaranaya oo kitaabkii qur-aanki waa kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dhaartaas waa dhaarta qofka haddii uu oofin waayo waajibsanaysaa kafaaray waajibsanaysaa in ilaahay kayrkii lagu dhaartaana waa xaaraan waana shirki xadiidina iman doonta insha alla ku arki doono oo rasuulku wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam man kana xaalifa falyaxlif biاllah qofka dhaaranaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku dhaarto aw liyasmut ama ha iska aamuso sida xadiidka inoo iman doona inu ku arki doono waxaa kale rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam man xalafa bigayri اllahi faqad kafara aw ashrak yani shirki asqar ama kufri camali qofka ilaahay keyrka ku dhaarta qofkaasi waa qof kufri ku dhacay kufri camaliya ayuu la yimid ama shirki uu la yimid oo shirki camaliya ama shirki asar marka yani axaadiiaas waana kuwa inooman doona waxayna tusinaysaa inay xaaraan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala keyrkii in lagu dhaarto iyo inay shirki tahay waa qofku aabbayaashii ku dhaarta ama awliyaashii ku dhaarta ama nebigaba ku dhaarta calayhi الsalaatu wasalaam ama ammaanada shuhayo ku dhaarta ama kacbadaba ku dhaarta kullu dalika waa makhluuqaat marka in lagu dhaarta ma hadduu qofku ku dhaartana waxa uu ku dhacay shirki ama kufri camali ibn cabdilbar raximah اllah wuxuu yihi wahada amru mujmacu calayh kaas waa arrin ahlu cilmigu ku ijmacsan yihiin in ilaahay keyrkii in lagu dhaartaa aynay banaanayn haddaba dhaartii waajibsanaysay kafaarada qofku marka waxa weeyaan uu dhaartii uu buriyo waxaa yani qofku gurka ilaahay ku dhaarto ee dhaartii uu buriyo waxaa waajib noqonaysa kafaaradii dhaarta noocaas oo kale ah ahlu cilmigu waxay u dhigeen shuruud shuruuddeedana waxay ka dhigeen saddex shardiga koowaad an takuuna alyamiinu muncaqida inay dhaartu ay tahay mid guuntantay oo qofka dhaaranaya waxa uu ku dhaaranayaa qofkan dhaaranaya wuxuu u qasdiyayaa inuu dhaarta u gunto maha tan matan carabka ku dararta oo kale qofku markuu sheekeynaya oo kale uu maaragtay balaa wallah yatan wallahi caynkaas weeyaan wallahi saas bay ahayd ama wallahi saasay u dhacaysa yani dhaartan carabka ku darartay oo kale maaha ee qofku inuu qastiyeyni qofku waa inuu u qasdiyaa dhaartii wuxuuna ku dhaaranayaa calىa amri mustaqbal arin soo socda oo shay mustaqbala buu ku dhaaranaya oo welibana ay suurtagal tahay shaygaasi in lala yimaado ama shaygaasi inuu dhaco ay suuragal tahay waxaa ku baxay saddex arrimood kow qofku inuu markaa ku dhaarto dhaart inuu dhaartiisan ku dhaaranaya inuuna u qastiyinba oo carabkuuna kaga dhacday laa yuaakidkum اllahu biاlagwi fii aymaanikum walagw اlyamiin dhaartii oo waxaa markaa lagw yamiinkaasi lagu fasiray qofku maalan markuu sheekeynayo oo kale sheekadiisaasi dhaarta dhex dhacda wallahi sidaa may ahayn iyo wallahi saas bay ahayd iyo wallahi waa caynkaasi yani dhaarta noocaasoo kala ee sheekadii dhex dhacaysa ee inuu qofku u qastiyeynin iyado dhaartaas ma guntamayso walagw اlyamiinka ilaahay qur-aan ku sheegay laa yuaakidkum اllahu biاlagwi fii aymaanikum calىa amrin mustaqbal arrinku waa inuu noqdaa waxau ku dhaaranaya wax mustaqbal oo soo socda waxaa ku baxay halkaasna shaygii maadiga ahaa shay tege laguma dhaaranayo waayo waxaan suuragalayn shaygaas in dhaartu qofku ku dhaaranaya shay biri ah inuu la yimaado ama shay mubaaxa ayuu ku dhaaranaya inuu la yimaado ama shay inuu ka tago ayuu ku dhaaranaya markaa suuragal maaha shayga noocaasoo kale inuu markaa u yimaado qofkuna uu hadduu dhaartaa uu la yimaado uu ku dhaarto shay tegey dee lama burin karo shay tegey lama buriyo isaga marka ma suurtagal maaha in marka waxa weyaan la buriyo sidaa daraaddeed waxaa lagu dhaaranaya waa wax mustaqbalo noqod maalan wuxuu ku dhaaranaya inuu arrinkaa sameeyo ama wuxuu ku dhaaranaya arrinkaa inuu samayn waayo buu ku dhaaranaya marka shay tegey oo lasoo dhaafay taasi kama suuro gelayso laakiin waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen qofku haddii uu dhaarto oo ku dhaarto calaa amrin maadin shay tegey hadduu ku dhaarto isagoo been sheegaya una qasdiyayo mutacamid ah waxaa la yidhahdaa dhaartaasi alyamiin alkhamuus saaxiibkeeda waxay muquursiinaysaa dembi iyo naarta kafaarana ma laha oo wax kafaaro qofku la imanaya ma jirto waana min alkabaa'iri dembiyada waaweyn bay ka mid tahay waxaa lagu dhaaranayana waa inuu yaho dee qofku suurtagalta inuu la yimaado waxaan suurtagalba u ahayn iyadana lagu dhaaran maayo qofku hadduu ku dhaarto noocaasoo kale ahlucilmigu waxay dhahdeen wuxuu la imanaya kafaaratu yamiini yani waxaan u suura gal bahayn isagu inuu la yimaado taasi waa iyadu marka waa shardiga koowaad weeyaan shardiga labaad qofku markuu dhaaranayo waa inuu yahay mukhtaar yani waa inaan la qasbin dhaarta waa inaan lagu qasbin haddii dhaartii lagu qasbo dhaartaasi ma guntamayso waayo rasuulku wuxu uhi sal alla ly slam rufica can ummatii alkhaطأ wاnnisyaan wama stukrihuu calayh ummadeed waxaa laga rafciyey gefkii iyo ilowgii wixii lagu qasbay marka qofka lagu qasbo dhaarta waa laga yani dhaartaas ma guntamayso waxaa kale ee shuruudda shardiga saddexaada markay kafaaro ay kafaaro ay waajibsanayso ee kafaarada marka waxa weya laga doonaya qofkii dhaartay ee buriyey waa inuu xinfiyaa micnaheedu waxa weyaan xinfigii qofku wixii uu ka dhaartay inuu ka tago shay buu ku dhaartay wuxuu shaygaas samayn maayo waa inuu sameeya hadduu sameeyo kafaaru la imanaya ama waxa uu ku dhaartay shay in uu sameeyo markaasuu sameyn waayo u ka tegey isagoo mukhtaar ah oo yani isagoo aan lagu qasbin oo xusuusan dhaartiisii ayuu shaygii uu ku dhaartay inuu la yimaado buu la iman waayo ama shaygii uu ka dhaartay buu marka waxa weeyaan la yimi hadduu is ilowsan yahay iyada markaa maya maala shaybuu ku dhaartay shay buu ka dhaartay maala wuxuu ka dhaartay inuu guri u galo gurigaa geli maayo buuri waa dhaartay isagiisu ilowsan buu galay kafaara laguma laha laakiin isagu dhaartiisii xusuusan haddii uu galo waxa weeyaan waxa lagu yeelanaya kafaara lagu yeelanaya mana dhaartii waa buriyey qofka haddii istisna u sameeyo sida axaadiis ay nooga min doonta insha allahu tacaala qofku hadduu markuu dhaaranayo istisna in sha allah hadduu raaciyo hadduu shaygii markaa uu la iman waayo kafaaro lagu yeelan maayo wuxuu waxaas baan samaynayaa wallaahi waxaas baan yeelayaa oon samaynayaa in sha allah shaygii buu samayn waayo kafaaro lagu yeelan maayo waayo waxa uu ku xidhay istinaa buu sameeyey ilaahay mashiicadiisa ayuu ku xidhay lafdan yani wuxuu istinooday waa istinooday dhaartiisii markaa kafaaro lagu yeelan maayo waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen dhaarta burinteedu mar waxay noqotaa waajib marna waxay noqotaa xaaraan marna waxay noqotaa mubaax in dhaartii shaygu qofku ku dhaartay ama uu ka dhaartay inuu buriyaa dhaartiisi inuu buriyo mar waajib bay noqonaysaa marna in la buriyaa xaaraan bay noqonaysaa marna in la buriyaa mubaax bay noqonaysaa marka ay waajibka tahay dhaarta in la buriyaa waxa weeyaan qofku haddii uu ku dhaarto dhaarta in dhaarti aad dhaaratay inaad burisid baa waajib kugu noqonaysa oo kafaaraad la timaadey oo aanad oofinin dhaartii waa qofku markuu ku dhaarto calaa tarki waajibin shay waajib inuu ka tago maalan raximkiisa inu xidhiidhiyo kale dadkii qaraabadiisa ahaa ee ahayd in la xidhiyo waajib weeyaan marka waa cadhoodayo kole qof markaa qaraabadii kamida bay isku xanaaqeen waa kala cadhoodeenoo markaasuu dhaartayba inuun xidhiidhin walii bilay bay ga tabi in hebel u tago waa qaraabadiisii ama wa ama waalidkii ama walaalkii in la xidhiidhiyo qaraabadiina waa waajib dhaartaasi waajib waxaa ku noqonaysa inuu buriyo oo qaraabadii uu xidhiidhiyo kafaarna uu la yimaado sidoo kale hadduu ku dhaarto calaa ficli muxaramin shay xaaraana inuu sameeyo ku dhaartayba wuxuu yihi khamriga inaan cabaa yaan ku dhaaranaya dhaartaa inuu buriyaa waa waajib oo khamrigu inu cabaa waa xaaraan muxuu sameynaya marka kafaaru la iman doona markaa taas iyadu waxay noqonaysa dhaartii waa xaaladda ay tahay waajib in la buriyo dhaartii aan la oofinaynin kafaarana la imanayo marna waxaa xaaraanaya in dhaartii qofku dhaartay inuu buriyaa ina waa xaaraan waa in dhaartii oofiyaa waxa ay ku tusaaleeyeen ahlucilmigu kamaa low xalafa calaa tarki muxaramin aw ficli waajibin waxa uu qofku ku dhaartay shay xaaraan inuu ka tago wuxuu ku dhaartay inuu xanta ka tago un waxba xamanin inuu dhaartiisii buriya ma banaan oo uu deetana wax xantaa dhaartii waa oofinaya ama shay waajib inuu la yimaado shay waajiba oo saaran ayuu ku dhaartay inuu la yimaado tan raximkiina soo sheeganay oo kale wuxuu ku dhaartay inuu raximkiisii xidhiidhiyo ama qaraabadiisi inuu buriyaa ma banaana qaraabadii inuu oofiyo waajib noqonaysa dhaartiisii dhaartii inuu oofiyaa waajib bay noqonaysa inuu dhaartii buriyaana ma banaana waxaa kale ee ka mida oo yidhaahdeen culimmadu dhaarta in la buriyaa waa mubaax qofku haddii uu ku dhaarto calaa ficli mubaaxin shay mubaaxa samayntii wuxuu ku dhaartay inuu cuntada cuno ama uu sharaab ka cabo ama wuxuu ku dhaartay inuu cuntada unu cunin ama sharaabka unu cabo yani shayga noocaas oo kale shay mubaaxa hadduu qofku uu doo marka ku dhaartay inuu sameeyo ama inuu ka tago waxayna waa u ay u bannaantay inuu buriyo maalan shay cuntuu ku dhaartay inuu cuno ama cuntuu ku dhaartay inuunu cunin waa cuni doonaa kafaaran waa layma doono bay u bannaantay yani waxaa iyaduna la mida qofka kafaara uula imanaya qofku hadduu naftiisii uu ka xarimo shay mubaaxa aan zawjadiisi aan ahayn zawjadiisi aan ahayn hadduu zawjadiisi iska xarimo ahlu cilmiga waxaan kafaara dhahaar kula imanaya maalan gabadhiisii yuu iska xarimay uu yani ka dhaartay taas iyadoo masale kale weeyaan taa lafta ahlu cilmiga laba qol bay kuleeyihin qole waxay yidhahdeen waxa weya waa kafaarada dhihaar kale la imanayaa qolna waxa mayana ee waxay la mid tahay waa dhaartii uuna kafaaradii dhaartun buu la imanaya marka qofka naftiisii iska xarimaa shay mubaaxa oo aan ahayn zawjadiisii sida cuntadii iyo sharaabkii iyo libaaskii wixii ilaahay u xalaaleeyey buu iska xarimay oo wuxuu yihi hada طacaamu xaraamu calay cuntadan waa beyga xaaraanba inaan cuno cuntadii xaaraan ka noqon mayso cuntadii waa cunayaa waxaana ula imanaya kafaaratu yamiinin kafaaratu yamiin bay ula imanaya kafaaradan haddaba laleeyahay halala yimaado qofku markuu dhaartiisii uu oofin waayo ee uu buriyo waxa weeyaan laba qaybood bay uqaybsantaa qayb waa takhyiir qaybna waa tartiib waa saddex shay laba shay waad kala dooranaysa labadaa shay markaad weydid buu ka saddexaadna imanaya laba shay waad kala dooranaysaa labadaa shay marka la waayo buu ka saddexaad imanaya ka saddexaad ma imanayo labadaa shay oo midkood la helay waxaa qofkii laasim ku noqonaya inuu toban miskiin uu quudiyo toban miskiin in uu quudiyo nisfu saac hal kiilo oo cunto ah buu siinaya nisfu saac saac barhkii waa laba yani saacu waa arbacatu amdaad afar mudu weeyaan waa laba kiilo iyo waxoogaa niskiina kiilo buu noqonaya marka hal kiilo oo cunto ah buu siinaya oo cuntadii beledka laga markaa laga cuneeye toban miskiin ama tobankaa miskiin hugoodiibuu siinaya hadduu cuntou siin waayo waxay huwadaan oo ay xidhaan ayuu siinaya waxayna culimmadu ku tusaaleeyeen waxa uu siinayaa maro salaadiisa ku gudaysa yani marada cawradiisa asturaysa oo salaaduu ku tukan karayo ayaa la siinaya ama qoor muslimaduu xoranaya qof yani qoor buu xoranaya addoon buu xoranaya ceeb aan lahayn labadaasi waa takhyiir ama masaakiin baad quudini miskiinkii baad quudin doontaa oo cuntaad siin doontaa ama waxu xidhaad siin doontaa ama qoor baad xorayn doontaa marka quudinta miskiinku waa mid u quudintiisii waxa uu xidhanayo la siiya waa isku mid keliya weeyaan iyo qoortoo la xoraya labadabaad kala dooranaysa kolba kii kuu fudaad qaadanaysa kaa doontid laakiin marka labadaa la waayo waxaa imanaysa in la soomo faman lam yajid fasiyaamu alaaata ayaam soo maa saddex maalmood baa la soomaya soonku marka ugu dambeeya maaha soonka lasoo horreysiyo sida dadka qaar ka mid a marka ay u haystaan oo markuu markuu shay dhaarto dhaartii marka uu oofin waayo ee uu buriyo wuu soomaya saddex isho maya waxaa ka horeeya toban miskiin ma quudin karaysaa haddaad toban miskiin aad quudin karaysid tobankii miskiin baad siinaysaa raashinkoodii tobankii miskiin baad raashinkoodii bixinaysaa ama hugoodii ay huwanayeen aad siinaysaa kol imika qoorma jirtee taa haddaa la waayo unbay dhaarta imanaysa unbay imanaysa muxuu ahaa soonkii baa imanaya marka marka waxaa imanaya soonkii laakiin haddii la helayo in masaakiintii la quudiyo oo wax la siiyo qofku adduun uu haysto toban miskiin uu siin wax siin karayo ma imanayso soonkii ma imanayo soonkii waxaa ka horeeya masaakiintii wax la siiyo adu inahaas ayay kusoo ururaysaa axaadiida waxyaabahana inoo tilmaamayso ee inoo soo socda nadarkuna insha allah waa baabkan baabka ku xig waynu iman doonaa isna halkaasaynu ku tilmaami doonaa farqi xoogaa furuqa u dhexeeya nadarka iyo iyo dhaarta ayaa jirta taana insha allah haddii suuragal noqoto waynu sheegi doona wuxu uhi sheekhu raximah llah can cabdiraxmaan ibni samura radia allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxu uhi yaa cabdiraxmaan ibnu samura cabdiraxmaan ibnu samurow wuu dardaarmay laa tas'al alimaara madaxtinimada cidna ha weydiisan inaad meel madax ka noqotid amiiriin inaad noqotid taliye laa tas'al alimaarata imaarada iyo madaxtinimada cidna ha weydiisanin fainaka in ucطiitaha hadii lagu siiyo an haddii lagu siiyo imaaradii can mas'alatin su-aal haddaa lagugu siiyo ukunta ilayha waa lagu tala saartaa adiga oo weydiistay haddii lagu siiyo oo amiir lagaa dhigo oo madax lagaa dhigo ukilta ilayhaa waa lagu tala saartaayoo lagugu kaalmeyn maayo ilaahay kugu kaalmeyn maayo subxaanahu wa tacaala wain ucطiitahaa haddii laguu dhiibo oo lagu siiyo imaaradii can gayri mas'alatin adigoo ah aan cidna weydiisanin ucinta calayhaa waa lagugu kaalmeeyaa ilaahay baa kuu kaalmeynaya o ku toosinaya waidaa xalafta calaa yamiinin shahiidku marka waa intaas waidaa xalafta calaa yamiinin marka daar aad ku dhaaratid oo faraayta aad aragtid hayrahaa iyada hayrkeed shay aad ku yani aad ku dhaaratay hayrkeed oo khayran minhaa ka khayr badan oo ka wanaagsan la kaalay fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo wa'ti aladii huwa khayru ka khayr kalena la kaalay waidaa xalafta calaa yamiinin marka daar aad ku dhaaratid oo faraayta aad aragtid hayrahaa hayrkeeda oo khayran minhaa ka khayr badan fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo oo kafaaradinkeena soo sheegaynay la kaalay wa'ti aladii huwa khayrun kaa khayr kalena la kaalay oo haka markaa kadib dhicin shaygaa khayrkanana la kaalay xadiidku waa laba daraf qaybta hore wuxuu ka warramaya imaaradii iyo madaxtinimadii qaybta dambana wuxuu ka warramayaa dhaartii buu ka warramaya oo qofku haddii uu ku dhaarto dhaar inuu shay sameeyo ama inuu shay ka tago shaygii uu ku dhaartay inuu sameeyo wuxuu arkay wax ka wanaagsan ama inay ka wanaagsantahy inuu shaygaa u ka tago markaa shaygaa ka wanaagsan buu la imanaya dhaartiisii inuu ka kafaaro gudanaya maalan tusaale haddaynu keenno abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu ayaa nimankai ahlusufahaa buu gurigiisii keenayo cunta markaa guriga taale buu gabadhiisii bu cuntada si isna waa ka tegeyba wuxuu u tegay rasuulka alayh sla rasulku u tegi jiray habeenkii markaa rasuulku u tegey nimankii cuntadii baa la soo dhigay may cuninba waxay sugayen abubakar ilaa intuu imanayo ilaa intuu imanayo may cuninba markuu soo dhamaystay ee xaggii rasuulku ka yimid buu guriga yimid oo nimankii weli cuntadii aan cunin buu arkay wallahi cuni maayo bu cuna cuntadii uu ka dhaartay iyaguna sidii oo kale way diiday inay dhaartay inay inay cunaan ilaa isaguna u cuno marka khayrku muxuu ku jiraa inuu cuntadii martidiisii la cuno wuu ka dhaartii waa ka tegey cuntadii buu cunay waana ka kafaar gutay marka qofku hadduu shay inuu la yimaado ku dhaarto oo shaygaa shay ka fiican uu arko oo ka yani ay ka wanaagsan tahay shaygaa uu ku dhaartay inuu la yimaado shay ka fiican oo ah inuu shaygan iska daayo oo kaa kale la yimaado kan uu ka tegayaa kaa kalu la imanaya kan uu iska daayayna ee uu ka dhaartayna kafaaru la imanaya kafaarat yamin marka waa caynkaa weeyaan marka qofku hadduu dhaarto oo shaygii uu ku dhaartay ay noqoto inuu marka uu ka wareego oo shay wanaagsan uga wareego ama khayr leh waxa weeyaan kafaarun buu la imanaya haddii laakiin shaygaa shay ka fiican uuna jirin dhaartiisii waa oofinaya oo sidaa weeyaan taasi waa taa xadiidka ku tacalluqda baabka xagga baabka ayay markaa raacsan tahay darafka hore xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigan wuxuu u dardaarmaya inuuna weydiisanin waxa weeyaan imaaradii iyo madaxtinimadii haddaad madaxtinimo aada doontid waxa weeyaan ilaahay kugu kaalmeyn maayo laa tas'al alimaara imaarada ha weydiisani wuxuuna tusinayaa in wilaayaadka iyo madaxtinimadii laga fogaado oo aan loo baratamin waxa kale ee uuna tusinayaa qofka wilaayadii doona inaan la siinaynin sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaadiid kale noogu sheegay arrinkan oo ah madaxtinimadii qof doona oo doonaya in loo dhiibo oo isuso sharaxaa uma dhibna bu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka islaamku qofka doonaya inuu marka waxa weya amiir noqdo uma looma dhiibo qof aan isagu aanay soo sharixin oo loo garto in loo dhiibo oo dadka dadka ugu mudan ah oo dadka ahlulxall waalcaqdu ay soo doortaan oy u arkaan qofkaas inuu markaa isagu dadka hogaamin karayo kaas baa loo dhiibayaa marka waa mada madaxtinimadii oo dhan hadday noqoto madaxweynihii hadday noqoto maalan manaasibtii kale ka hosiisay ee madaxtinimada iyaduna ahayd dhammaantood waxa weeyaan qof isagu soo sharaxay oo doonaya oo le aniga halii dhiiba aniga dalka hogaaminaya ama dadka hogaaminaya ama waxaa qabanaya oo wanaagsan loo dhiibi maayo qofka noocaas oo kalea isaga loo dhiibi maayo wakti iminkaaynu joognana de waynu wada arkayna yacni inay dadku u baratamayaan madaxtinimadii madaxtinimadii iyo baratamayaan dadku way u baratamayaan madaxtinimadii u baratamayaan waxaynan waynay ka murugoon doonaan maalinta qiyaamaha waxay noqon doontaa xasratan wa nadaama suu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa murugo iyo nadaamo ayay maalinta qiyaamahay noqonaysa marka yani in laga fogaanayo ayaynu culimmaduna way ka fogaan jireen berigii hore oo qofka amiir laga dhigo iyaga oo yani waxa weeyaan imaarada kasokooba waxaa loo dhibi jiray meelaha maalan culimmado kale waxaa loo dhibi jiray dee xukunka qabaal oo maxkamaday fadhiisan jireen oo dadka iskula iman jiray o kala xukumi jireen dadka markaa in loo dhiibo meelahaaso kale xataa way kaway ka fogaan jireen way ka fogaan jireen haddaa la idhahda maanta xaakim baa laga dhigaya qaadi baa taho dadkaad kala xukumaysaa maxkamadaa lagu fadhiisanaya markaa amiirkii muminiinta ayaa ku yidhi halkaa fadhiiso dadka kale xukun marka warkaasuu soo gaadhaba beledka ka tegi jiray beledka waa iskaga tegi jiray oo si aan looguba dhibinba miyiga iyo dhulka fogfog buu iska tegi jiray oo markaa way ka yaaci jireen way ka baxsan jireen maantana waxay noqotay shay loo baratamo oo loo yaaco waxay kutinaysaa akhir zaman yani dadka muslimiinta dacfiga ku jira dacfiga iimaanika waay عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحولي إني والله أنا إله من كل دارت إن شاء الله لا أحلف على يميني دارك ما دارت أو فأرى ما أرك غيرها غير كذا خيرا منها كخير بدن إلا أتيت الذي هو خير كخير كتشر أيان لا إما دا وتحللتها دارت إذن وأن كحرش دايو kafaara guta yani xadiidka horun buu la mid yahay inii wallaahi anugu ilaahay ma ku dhaartay in shaa allah laa axlifu calaa yamiinin dhaar kuma dhaarto oo fa araa ma arko hayrahaa hayrkeeda oo khayran minha ka wanaagsan oo ka khayr badan ilaa ataytu aladii huwa khayrun ka khayr ku jira ayaan la imaadaa wataxalaltuhaa dhaartaydii horena waan ka kafaara gutaa oo waxaan la imaadaa kafaaran la imaadaa marka xadiidkani xagga xadiidkaa horun buu la mid yahay waxa kale ee uuna tusinaya istixbaab alstinaa fi اlyamiin dhaartii in maaragtay in laga soo istinoodo in sha allah in la dhaho qofku hadduu dhaaranayo horta wax wanaagsan qofku inu dhaaraniba xataa dhaarta qofku markuu dadka qaar ba markay sheekeynayaan carabkooda waxa ku badan dhaarti wallahi baa ku badan taa lafteedu inu qofku iska daayo wey waayo ilahay ba wuxuu yidhi laa walaa tajcalu اllaha curdatan liaymaanikum marka qofku inuu iska daayo dhaartii oo wax laga maarmaana mooya wax kale una ku dhaaran ba horta ugu fiican waa taa weeyaan waayo ciduu ku dhaaranaya waa waa u weyneynaya wey marka qofka hadday noqoto laga maarmaan inuu dhaarto wuxuu ku dhaaranayaa shay khayr ku jiro ku dhaaranaya hadduu isla shayga la iman kari maysidna istisnaa buu samaynaya si aa hadduu la iman kari waayo una kafaaro ula imanin oo kale wallaahi waxaas baan samaynayaa in shaa allah hadduu wixii samayn waayo kafaaro laga dooni maayo lakin hadduu yidhahdo waxa waan yeelaya uu samayn waayo kafaara laga doonaya marka in sha allah inu raaciyo istisnaha la yimaado ayaa mustaxaba sida ahlucilmigu marka ay tilmaameen can cumar ibn khadaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam rasulka rasuulka ilahay wuxuu yihi ina allaha ilaahay yanhaakum wuxuu idin diidaya an taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaashiin inaad ku dhaaratiin buu idin diidaya walimuslimin faman kaana xaalifan qofka dhaaranaya falyaxlif biاllaah ilaahayna ha ku dhaarto aw liyasbut ama iska aamuso wa fii riwaayatin qaala cumaru cumar khata wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay maa xalaftu lahaa kumaan dhaaranay mundu samictu rasuula اllahi sal ly slama yanhaa canha yacnii markaan maqlay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo diidaya laga soo bilaabo waktigii aan maqlay rasuulka oo diidaya daakiran aniga xusuusan iyo walaa aahiran anigoo cid kale ka warramay hebel wuxuu yidhi waxaan ilaahay hebel ku dhaartay qofkaa kale magaranaysa marka qof kalu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay hebelkaas bi sidaas buu yidhi ذاكرا أنيقو حصوصا ولا آثرا يعني أنيقو عد كشكيني يعني حاكيا عن غيري حاكيا عن غيري أنيقو غير كي كورمي أنه حلف بها إنه كل عرتي مركب حويان إلهي غيري أنيقو حصوصا إلهي غيري كمان دارني وآبياشي كمان دارني آبيه كمان دارني laga soo bilaa waqti aan magan rasuulka alayh sala slam oo diidayay kumaan dhaaranin anigoo cid kale ka warramaya oo le hebel waxa uu yidhi aabbahay baan ku dhaaranaya waatan aabbahay ku dhaarta oo kale hadal noocaas oo kale yani anoo cid kale ka soo raraya iyo aniga oo iska warramaya midna markaa marka waxa weeyaan waktigaa laga soo bilaabo waxa weeye kumaan dhaaran الزركشي وحو ليهاي هذه الرواية التي عزاها لمسلم ليست فيه من أيوة شيخ ليهاي ولمسلم سأقوم ما ترتبوا لي سأروري بل أوردها من رواية ابن عمر مسلم حكوك هنا يضع رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رسول كل سوق عمر بن الخطاب وفي ركب لسعود كوح سفر يكون الشران وعمر يحلف بأبيه عمرنا أبيه ku dhaaranay sida inagu ba marka dadka qaar kamid ay ku dhaartaan waatan aabahi waay siba dumar oo kale فناداهم رسول الله رسول كلاه با ودواقي الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم رسول ka dhawaaqay markuu maqlay Umar ku dhaaranaya aabihi ilaahay ala baraaruga u baraarujinaya xarf yani wa tanbiih ala litanbiih in allaha yanhaakum an taxlifuu biaaba'ikum ilaahay wuxuu idiin diidayay inaad aabayaasha inaad ku dhaaratiin faman kaana xaalifan falyaxlif billah qofkii dhaaranaya ilahay ha ku dhaarto oo liyasmut ama iska aamuso ama ilaahay ku dhaaro haddaad dhaaranaysid ilahay ku dhaaro ama aamus riwaayad muslim waa caynkaasi weeyaan markaa laba dhinac labadaba waa laga bushiyey iyo le ziyaadadana waxay ku sugantahay bukhaari sida oo kale min xadiid ibni cumar marka markuu leeyahay sheekhu walimuslimin waa lagu intiqaaday yani halkaa waxa weeyaan muslim la gaar maaha ee waxa weeyaan bukhaarina waa soo saaray dhinaca labaad markuu musnadkii cumar ka dhigay cumar bn khadaab sidaa maaha e waxa waa min musnad ibni cumar ziyaada marka la socoto waay marka waxaa la yidhi cumar radia allahu canhu markuu socday wuxuu maqlay rasuulka oo cumar rasuulkaa maqlay isagoo cumar leh wa abi wa abi marka uu sheekeynaya malada waxbaa dee laga warramaya wa abi wa abi aabbahay baan ku dhaartay oo aabbahay baan ku dhaartay isagoo leh ayuu maqlay dabeetana markaasu wuxuu rasuulku yidhi alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ilahay wuxuu idiin diidaya inaad ku dhaaratiin aabbayaashii aabbayaashiin ha ku dhaaranina qofkii dhaaranaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku dhaarto xadiidku markaa wuxuu na tusinaya inay xaaraan tahay in aabbayaashii lagu dhaarto sharaftii lagu dhaarto awyaashii lagu dhaarto iyo jaahi in lagu dhaarto makhluuq oo dhan lagu dhaaran maayo makhluuq wax ilaahay abuuray oo dhan lagu dhaaran maayo waxaa lagu dhaaranaya keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa keliya lagu dhaaranaya laa shariika lahu ismigii ilaahay magac ilaahay leeyahay ama sifo ilaahay uu leeyahay ayaa lagu dhaaranayaa wax kale lagu dhaaran maayo waxay yidhaahdeen ahlucilmi sida uu leeyahay alxaafid ibn xajar qaala alculamaa الsir fi الnahyi diiditaanka la diiday waxa weeyaan in ilaahay keyrkii lagu dhaarto sirta ku jirta waxa weeye shayga oo lagu dhaarto waxa uu keensanayaa shaygaa lagu dhaartay in la weyneeyo shaygaa lagu dhaartay weynidiisa qofku marku shay ku dhaaranayo shaygan uu ku dhaaranayo waa shay weyn weeyaan agtiisa wاlcadamatu fi اlxaqiiqati inamaa hiya lilaahi waxdahu cadamada iyo weynida waxa iska leh ilaahay baa keligii iska leh marka marka la dhaaranayo cidda lagu dhaaranayo waa la weyneynaya cid la weyneeyo oo xaqiiqatan weyn oo weynida mutaysatana waa ilaahay keligii ilahay keligii marka lagu dhaaranayo ilaahay keligii ayaa lagu dhaaranaya sirta ku jirtaa waa taas bay yidhahdeen marka wuxuu leeyahy ibnulmulaqina saasoo kale siru nahyi canhu sirta loo diiday waxa weeyaan dhaartu waxay keensanaysaa tacdiima almaxluufi bihi ka lagu dhaaranayo in la weyneeyo ka lagu dhaaranayo oo la weyneynayo weeyaan wa xaqiiqat lcadamati lilah cadamada iyo weyneintana ilahay baa iskale weynida ilaahay baa iskale oo cid la wadaagta haba yaratay laa shariika lahu fiiha weynida iyo kibriyaaga ilahay baa iskale marka cadamadu waa izaaruku wاlkibriyaau ridaauku kibriyaaga iyo cadamada intaba allah iskale oo cid la wadaagta ma jirto faman naazacahu fiihimaa qofka kibriyaaga iyo cadamada oo weynidii ah qofka kula dooda ee ku qabsadaa qasamahu ilaahay dhabarku ka jabiyaa buudi sida axaadiida saxiixa ku sugan marka wإda kana kadalika falaa yudaaha ama falaa yudaahi bالتacظimi غayrahu weynida ilaahay la weyneynayo غayrkii lagu lagu markaa de waxa weyaan la garab dhigi maayo oo lagu ladhi maayo marka waxa weya weynidii ilahay baa iska leh mar hadduu ilaahay weynida xaqiiqatan uu leeyahay ilahay غayrkii in lagu dhaarto la weyneeya ma banaano saas wey sidaan hore soo sheegnayna ilahay keyrka lagu dhaarta waa shirki camaliya sida xadiidka rasulka sugan alayhi الsalaatu wasalaam abu daawud soo saaray صaxiixa man xalafa bغayr اllahi faqad kafara aw ashrak qofka ilahay keyrka ku dhaartaa kufri camaliya ayuu ku dhacay ama shirki shirki camaliya waxaa kale rasuulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam man qaala yani qofka dhaarta ee dhaartiisa yidhaahdaa allaata wاlcuza labadaasaan ku dhaartay ha yidhaahdo laa ilaha ila اllah laa ilaha ila اllah ha yidhaahdo yani laa ilaha illa kafaray laatii cuzana waxay ahaayeen asnaamtii la caabudi jiray berigaas axmed shaakir raximah اllah wuxuu leeyahay rawa اlbukhaariyu can ibni cabaas ibn cabaas wuxuu ka wariyey bukhaari ana waddan wasuwac wagayrihima ana waddan wasuwacan wagayrahuma min aalihati اlmushrikiin kaanuu cibaada saalixiin ibn cabaas wuxuu yihi wad iyo suwaac iyo kayrkood oo ahaa dadka mushrikiinta ahaa waxay caabudi jireen suurada suuratu nuux ku jirta laa tadarunna laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguuha wayacuuqa wanasra kuwaas ay leeyihiin ilaahyadiina magacyada allaha ka tegina ee mushrikiinta ay caabudi jireen kaanuu cibaadan saalixiin waxay ahaayeen addoomo wanaagsan bay ahaayeen markoodii hore rag wanaagsan bay ahaayeen oo dad saalixiin ay ahaan jireenoo markii ay dhinteen ayay qubuurahooda dul ictikaafeen dadkii saalixiinta ahaa qubuurihiibay inta markaa markay dhinteen bay qubuurahoodii ay dhiseen oo taallooyin ka sameeyeen way dul ictikaafeen jiilashii dambe ayuu shaydaanku waxyooday markaa dee inay in la caabudo markaasay caabudeen ilaahay sokadii subxaanahu wa tacaala markaasuu wuxuu leeyahay axmed shaakir wahada yanطabiqu calى اllata wاlcuza laati cuzana waxa weeyaan sidaasoo kale kanaga ku dabaqmaya faina laata kana rajula saalixan fiihim laata waxau ahaa nin wanaagsan oo nimanka ku dhex jiray buu ahaa deetna markii dambe waa ninkii wanaagsan markii u dhintay ilahay bay ka dhigteen oo way caabudeen taas waxaa iyadana lamida buu leeyahay calى kuli man itakadahu اlmushrikuuna fi kuli casri ilaha min albashar dad mushrikiintiihii casri walba de cidda ilaah ka samaysanayaanoo basharkii ah ayaa iyaduna lamida buu leeyay in lagu dhaartaa waa shirki nebi in lagu dhaartaa ambiyadii ilaahay ka mid a ama rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam waxa waa shirki ama kayrkii xadiidkaas baana daliil waa dadkeenuna dee inta badan waa ku dhaartay rasuulkao kale waa lagu dhaartay odayaasheena iyo islaamuhu iyo dumarkuba ilaahay iyo rasuulkabuu odhanay markuu dhaaranay isku daba qabanaya ilaahay iyo rasuulka qalad ya ma banaana in sidaa la yidhahda rasuulku wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam ninkuu yihi maa sha allah washit ilaahay wixii uu doono iyo adiga labadiina yani maa sha allah washit wuxuu ilaahay doono iyo adiga saas buu ku yidhi markaasuu rasuulku kuu cadhooda wuxu uhi ajcaltanii lilaahi niddan ilahay ma fac baad iga dhigtay anigii ilahay baad iska gaayar dheedna sintay fac baad ilahay iga yeeshay buu yihi qul maa sha allahu uma shita waxaa tirada ilahay wuxuu doonaa dabeetana adigu aad doonta anigii ilahay iskaga garo dhigin buudi marka la yidhaha ilaahay rasuulka waa qalad weeyaan ilahay rasuulka isla garo dhigi maayo oo xaqa waxa weeyaan ilaahay uu leeyahy rasuulku ma laha rasuulku waa addoon addoomaha ilaahay ka mid a oo ilaahay uu sharfay subxaanahu wa tacaala can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala qaala sulaymaan ibnu daawuud calayhim asalaam nabiy llaahi sulaymaan ibnu daawuud wuxuu markaa uu yidhi nabiy llaahi sulaymaan ilaahay boqortinimo ayuu siiyey mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi ilaahu waxa siisa boqortinimo aniga mooyaane cid iga dambaysa aanu cuntaminaysi bu yidhi ilahna waa siiy wax kasta oo sakhiray wax kasta oo u sakhiray dabayshii waa loo sakhiray jinkii waa loo sakhiray shayaaiinta waa loo sakhiray waxa weeyaan yani junuud bu ilahay siiy subxaanahu wa tacaala qaala sulaymaan ibnu daawuud calayhim asalaam wuxuu yihi nabiy llaahi sulaymaan laa tuufana laylata caawa ku dawaafee calaa sabciina imra'atin toddobaatan dumara yaan maraya talidu kullu imra'atin gabadh kastaa waxay dhalaysaa oo minhunna iyaga ka midii ghulaama yani ha dhasha buu igla jeeda waa ku dhaaranaya la atuufanna waa dhaaranaya laamku waa laamulqasm lawallaahi atuufana laylata caawa mare oo mare calaa sabciina imra'atin toddobaatan dumara toddobaatan dumar u lahaa talidu kullu imra'atin minhunna mid kastoo ka midii waxay dhalaysaa ghulaaman inan yuqaatilu fii sabiili illah jidka ilaahay u dagaalamaa faqiila lahu waxaa lagu yihi qul in sha allah in sha allahu dhe marka u dhaaranaya ma garanaysa in sha allahu dhe cidda ku jirna waa malagii baa layidhi falam yaqul ma odhanin in sha allah waa ilaa ma way dhaaftay faطaafa bihina toddobaataنkiiba waa ku dawaafo waa maray falam talid minhuna ila اmra'aة waaxida may dhalin ruux dumaroo ka midii may dhalin ilaa mid keliya mooyaane falam talid minhuna kamay dhalin dumarkii ila اmra'aة waaxida ruux dumaroo keliya mooyaane niصfa insaanin dhashay insaan barhkiiba dhashay wata ilmo dhamaystiran may dhaline ilmo markaa dhicisa ama kala dhiman bay dhashay qaala faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasl nabigu wuxuu yihi low qaala in shaa allah in shaa allah hadduu odhan lahaa lam yaxnaf muu xinfiyeen wa kaana wuxuu ahaan lahaa darakan lixaajatihi xaajadiisa mid haleelana wuu ahaan lahaayo dee dumarkaasi way la iman lahaayeen waxa uu sheegeen hadduu in sha allah odhan lahaa darakan lixaajatihi xaajadiisa mid haleelu ahaan lahaayo ee wixii uu ku dhaartay waa heli lahaayo toddobaatanka dumaru toddobaatan nin bidhali lahaay qawluhu qiila lahu qul in sha allah yacni qaala lahu lmalak malagii baa ku yidhi marka xifdiguna waxa weeyaan de wuxuu ku dhaartay hadduu iman waayo kafaara lala imanaya kafaaratu yamiin qaala lahu lmalak malagii baa ku yidhi in sha allah dhe marka xadiidku yani xaggii hore saan sheeginay istinihii waxaa mustaxaba oo sunnaa qofku markuu shay ku dhaaranayo inuu yidhaahdo in sha allah inuu raaciyo markuu goosto inuu ficil sameeyo ficilkaana uu ku dhaaranayo wallaahi waxaas baan yeelaya hadduu yidhahdo waa inuu insha allahu raaciya hadday suuro geli weydo wax kafaar ula imanaya ma jirto waxaynay la macno tahay ama ay dabaqaysaa qowluhu tacaala walaa taquulanna lishayin inii faacilu dalika gadan ilaa in sha allah ha odhanin shay baan yeeli oo aan samayn doonaa berri toole ilaa an yashaa allah sidaa waa inaad yani saa tidhahda marka waa mustaxab istinihi waxaa kale xadiidku nodsanaya marka taa laga yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada wuxuu ku gaar yeelay ah awood daaqo ay dadka kale ay dhaafeen nabiy llaahi sulaymaan calayhi salaam riwaayadka qaar ka mid waxay sheegeen in dumarku ay sagaashan ahaayeen riwaayadka qaar waxay sheegeen inay boqol ahaayeen riwaayadka qaar waxay sheegeen sagaal iyo sagaashan ahaayeen riwaayadka qaar waxay sheegeen inay lixdan ay ahaayeen yani dumar alaayi xaal dumarku waa badnaayeen habeen keli intaaso dhan isku maray waa awood buu ilaahay siiyey sida rasuulka ba calayhi salaatu saxaabadu anas ibnu malik wuxuu waxaan ku sheekaysan jirnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la siiyey afartan nin awoodood arbiciina rajulan afartan nin awoodood baa rasuulka la siiyey buhi calayhi salaatu wasalaam deetna habeen keli dumarkiisa ku dawaafi jiray uu mari jiray markaa waa awood ilahay uu ku gaar yeelay ambiyadii oo cid kale aynay la wadaagin can cabd llahi bni mascuud radia allahu canhu marka nabiy llaahi sulaymaan calayhi salaam qisaskiisa waxay ku jirtaa qur-aanka suuratu annaml ilaahay baa kaga warramay saddex arrimoodoo waaweyn ayuu ilaahay markaa uu ku sheegay suuratu annaml quraanjo ayaa isagoo ciidankiisu socdo ayuu waxa uu la kulmay markaa quraanjo qaalat yaa ayuha annamlu dkhuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun quraanjadii baa hadasho waxay tidhi quraanjooy guryihiina gala isagoon markaa waa maqlaya oo dee waxay ku hadlaysa ilahay buu fahansiiyey ilaahay wuxuu siiyey boqortinimo aan cidna la siinin ciidankiisii baa socda deetana ciidankii socda qura meel soo marta quraanjada marka ay joogaan markaasi quraanjada hadasho waxay tihi guryihiina iyo meelaha godadkiina gala laa yaxdimanakum sulaymaan wa junuudu sulaymaan iyo ciidankiisu inay idin burburini ilaa iyagu wahum laa yashcuruun iyagoo aan idin dareensanayn oo dee quraanjada ciidinama dareensan waad marasa waad jiraysa marka guryihiina gala waad jirta waa maqlay marka wuxuu rabbi awzicnii fatabasama daaxikan min qawliha wa qaala rabbi awzicnii an ashkura yani waa muuseeyey ama waa dhoolla cadeey isagoo qoslaya markaasuu muu maaragtay kibir iyo waxaa sida dadka kibir ka qaadi lahaayeen isagu wa dacaysay rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay ilaahay waxaad igu hortaa buuli inaan kugu mahad noqon nimcadaad igu galladaysatay aada siisay waxaa kale ku jirtay qisadaas hudhudki hudhud marka meel layskugu yimid ayaa waxa waayey watafaqada ayra faqaala maaliya laa ara lhudhud shimbirkii wuu duraadiyey markaasu wuxuu yihi shimbirkii maxaan u arki lahay hudhudkii maaliya laa ara lhudhud maxaa ku xigay ya ya faqaala maa liya laa ara lhudhuda am kana min alghaa'ibiin miya ya yani haayibinti deetana waxa uu sheegay inuu ama da war keeno ama inuu ciqaabo cadaab markaa isna war buu keena ya wuxuu yihi axadtuka bima lam tuxit bihi cilma waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin yani xikamad weyn baa ku jirta nabiy llahi sulaymaan buu hudhudku wuxuu ku leeyahay axadtu bimaa lam tuxid bihi cilma waxaanad cilmi aanad ku koobin baan soo koobay anuaan soo arkay waxaanad gaadhin oonad cilmi u lahayn baan anugu arkay waji'tuka min saba saba waxay ku taalla yaman saba waxaan kaaga keenay binaba'in yaqiin war dhaba baan kaaga sidaa nabiy llaahi sulaymaan oo ilaahay cilmi waxba siiyey iyo wuxuu leeyay cilmi aanad gaadhin baan haya anugu soo yaan helay marka qur-aanka qisaskiisa aad iyo aad ugu jirtaa cibar baana ku jira iyo xikam aad u fara badan عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر قفك دار يعني يمين الصبر يمين الصبر waxa weeyaan waa yemiin uu dhaar uu naftiisa ku sabarsiinayo oo goynta dhaarta uu jasminayo buu naftiisa ku sabarsiinaya ku sabraya sabrigu waxa weeye alxabs sheegoo la xidho baa la yidhahdaa marka fakaannahu yaxbisu nafsahu calaa hada alamr alcadiim waxaad moodaa qofkii inuu dhaartan uu ku dhaaranayo inuu naftiisii ku xabisaya baad moodaa micnaheeduna halkan waxaa loogala jeedaa waa dhaartii beenta qofku ku sheegaya weeyaan dhaartii beenta ahayd man xalafa calaa yamiini sabrin qofka dhaar been ah ku dhaarta isagoo naftiisii markaas ku sabirsiinaya oo ku xidhaya yaqtaicu bihaa maala imri'in muslimin qof muslimna maalkiisa ku goosanaya huwa fiiha faajirun dhaartaana isagu uu been ka sheegayo laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa wahuwa calayhi hadbaan isagoo ilahay u cadhoonayo kulma la kulma ilaahay wanazalat waxaa soo degtay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi waaymaanihim hamanan qaliila man xalafa qof ku dhaarta calaa yamiinin calaa yamiinin haddaa marka waxa weeyaan tawiin la masamariyo calaa yamiinin dhaar qof ku dhaarta sabrin ah dhaar marka waxay been ahba dhah haddaad doontid yacni dhaar uu naftiisii ku xabisayo isagoo been sheegaya yaqtaicu bihaa maala imri'in muslimin qof muslimna maalkiisa ku goosanaya qof muslima maalkii yani dhaar beena buu sheegaya isagoo qof muslima maalkiisii qaadanaya huwa fiihaa faajirun dhaartaana isagu been uu ku sheegayo iyo xumaan laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa wahwa calayhi hadbaan isagoo ilahay u cadhoonaya isagoo ilaahay maanta qiyaamaha u cadhoonaya buu ilaahay la kulma waa qofkii ku dhaartay dhaar beena dhaartaa beenta muxuu ku qaadanaya qof muslimo xoolihiisii buu ku boobaya oo uu ku qaadanaya waa sida hadda jirtay wey qofku been buu ku dhaaranaya dhul baa lasku qabsanaya dhulka isagu ma laha wuxuu doonaya inuu dhulka uu helo naftiisii buu ku sabirsiinaya yani waa ku sabrayaa shaygaas dhaartaana waa waa xagaf buu kaga siinaya waxba ku yeeli mayso wey iska dhaaro haddaad wax ku helaysid marka waa ku goosanaya qof muslima xoolihiisii buu intuu ku dhaarto been uu ku dhaarto saa ku qaadanaya weliba maalinta qiyaamaha wuxuu la kulmaa ilaahay subxaanahu watacaala oo u cadhonay yani ilaah u cadhoonayo la kulma qofka ilaahay u cadhoodayna oo qof naxariista ilaahay laga fogeeye weeyaan markaa dhaarta beenta horta dhaarta beenta waa xaaraan sideedaba waa koo waxaa ka sii daran inuu marka waxa weeyaan qof uu ku dhaarto isagoo been sheegaya inuu ku dhaarto qof muslimo xoolihiisi u qaato qof muslimo xoolihii si u qaato ku dhaaranaya waa alyamin alhamuus waa dhaarta saaxiibkeeda muquursiinaysa dembigiiyo naarta ayaa la dhahaa tan can اlأshcaf ibn qays radia allahu canه qaala kaana baynii wa bayna rajuli aniga iyo nin waxaa naga dhexeeyey khusuumatun dood fii bi'rin ceel baan ceel baanu ku doodanay buuri kaana baynii wa bayna rajuli aniga iyo nin waxaa noo dhexeeyey khusuumatun dood baa noo dhexaysay waanu fii bi'rin ceel baanu ku doodnay isku haysanay buuri fakhtasamnaa ilaa rasuuli illaah rasuulkan u dood dhiganay oo doodayda rasuulkan ula tagnay suu noogu garqaado fa qaala rasuulu lah sal l slm rasuulku wuxuu yidhi shaahidaaka aw yamiinu adugu labadaada markhaati baad keeni ceelkan kuma haysatid ninkan oo aadu malisa ceelka anigaa leh laba markhaati baad keeni doontaa shaahidaaka labadaada markhaati ayaad keeni aw yamiinuhu ama dhaartiisa ayaad qaadani uu ku dhaaran doona shaahidaaka labadaada markhaati ayaad lagaa rabaa oo keeni doontaa aw yamiinuhu ama dhaartiisa ayaa isaga laga doonaya isagaa kuu dhaaran doona oo mudicigii ma garanaysa isagu waa dhaaran doonaa waxaan jira isagu wuxuu keeni doonaa laba markhaati buu keeni doonaa hadduu laba markhaati iyo caddayn uu keeni waayo kii muddacu calayhiga ahaabaa waxaa laga rabaa in uu dhaarto qultu waxaan ku uhi idan yaxlifu haddaa waa dhaaran walaa yubaali una abayeeli maayo wuu iska dhaaran doonaa faqaala rasuulu lah sal nebigu wuxuu yidhi man xalafa qof ku dhaarta calaa yamiinin dhaar sabrin ah dhaar yani beenahoo yaqtaicu biha maala imri'in muslimin qof muslima xoolihiisa uu ka goosanayo huwa fiiha faajirun beenna uu markaas ku sheegayo laqiya allaha caza wajal ilaahay buu la kulma wahuwa calayhi qadbaan iyadoo ilahay u cadhoonayo iyadoo ilaahay u cadhoonayo ayuu ilaahay la kulma maalinta qiyaama xadiidkan iyo xadiidkaa hore xagga macnaha waa isku mid weeyaan oo waa isku macnoo weey waxayna tilmaamayaan labaduba dhaarta beenta ah dembiga yacni dhaarta been lagu sheegayo ee qofku qof muslima xoolihiisa ku qaadanayo dembiga ay leedahay waayo ilaahay subxaanahu watacaala oo kuwa cadhooda waa khatar weeyaan ina aladiina yashtaruuna bicahdi اllahi waaymaanihim hamana qaliila ulaaئika laa khalaaqa lahum fi اlaakhira kuwa dhaaranaya cahdiga ilaahaye markaa dhaartiisa ku dhaaranaya lacag wax yar hamanan qaliil ulaaئika laa khalaaqa lahum wax nasiibay ku leeyihiin aakhiro male aakhiro nasiib kuma laha walaa yukalimuhum اllahu walaa yanduru ilayhim ilaahay la hadli maayo eegina maayo ywma alqiyaama walaa yuzakiihim ahiri maayo walahum cadaabu aliim waxay leeyihiin cadaab kulul bay leeyihin waa kuwa markaa beenta ku dhaaranaya weeyaan ee dhaarahooda lacag yar addunyada siisanaya in yaroo lacaga wax yaroo fududooda adduunyadaabay siisanayaan dembigi intaa lig bay leeyihin waay can haabit bn الضaxaak alansaariy radia allahu canhu anahu baayaca rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay buu la baayactamay oo la heshiiyey mubaayac yani taxta الshajara geeddii hoosteedii ina aladiina yubaayicuunaka taxta الshajara oo shajarada waana rasuula اllahi sala اla alay slama qaala waxau yidhi man xalafa calaa yamiinin qofka dhaar ku dhaarta bimillatin diin ku dhaarta غayr اiسlaam islaamka aan ahayn qofka diin ku dhaarta islaamka aan ahayn kaadiban isagoo been sheegaya mutacamidan u qastiyaya oo markaa mutacamid ah fahwa kamaa qaala waa sida uu yidhi weeyaan waman qatala nafsahu qofka naftiisa dila bishayin shay ku dila cudiba bihi ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaa lagu cadaabaa waa lagu ciqaabaa maxaa lagu ciqaabaa wuxuu naftiisa ku dila lagu ciqaabaya shaygii naftiisa ku dilay walaysa calىa rajuli nadrun qofna korkiisa nadar maaha fii maa laa yamliku wixiuna hananaynin nadar lagaga leeyahayna ma jirto fii riwaayatin walacnu lmu'mini qofka mu'minka oo la nacdaro ka qatlihi waa isaga oo la dilay oo kale وفي رواية من ادعى قفك شيكتا دعوة شيغشو كاذبة بين أه يتكثر بها إساقو كبت سنية لم يزده الله عز وجل إلهي مزياديو إلا قلة يران مويان وح ير- يران بخسي قالاهم دوسرا شيء بتصو يعني وحن شيغو إساقو وحا وشيغانيا بين شيغيا سو حوليسي كبتصو وحو إلهي مباركي حوليسيو والله يرياهم آه، الرواية الأخيرة رواية أقدا بيسا وحلي ابن ملقن من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق أو حيابها إمام مسلم رحمه الله ولقاك هاي وياه واي مركا من حلف بملة من حلف على يمين بملة غير الإسلام قفك كل دارتا دار يعني قفك كل دارتا diin aan islaamka aan ahayn fahuwa kamaa qaal waa sida uu yidhi waa si- yani waa sigu yidhi inuu yahuudiyu aw nasraaniyu aw majuusiyu aw huwa kaafiru aw barii'un min allahi wa rasuulih mutacamidan kaadiban fii yamiinihi fahuwa kamaa nasafa nafsahu waa tan yuhuudu noqdaa buu yidhi ama nasraani ama majuusi ama kaafir ama waa tan ilaahay iyo rasuulkiisa beri ka noqdaa isagoo u mutacamid ah oo aan ilowsanayn kaadib beenna sheegaya dhaartiisa been ku sheegaya waa sida naftiisa ugu nisbeeyey dimaha kale weeyaan sidaa naftiisa diinta kale ugu nisbeeyey marka waxay kutusinaysaa inay haaraan tahay in diinta islaamka waxaan ahayn lagu dhaarto sida yuhuuddii iyo nasaaradii iyo kuwii la midka ahaa marka aniga hore soo sheegnayo dhaartu waa ilaahay subxaana wa tacaala iyo diinkiisa unbaa lagu dhaaranaya ama s- is- ismigii asmaadiisa iyo sifaadkiisa dhowr arrimood kalena xadiisku waa shamlisanaya waa tilmaamay waxa weeyaan qofku inuu naftiisii uu dilaa waa xaaraan xagga horena waynu kusoo marnay qofka naftiisa dilaa waxaa lagu cadaabaya shaygii naftiisa ku dilay hadduu seef ku dilay seefaa lagu cadaabaya hadduu rasaas ku dilay rasaas baa lagu cadaabaya haddii uu dab ku dilay dab baa lagu cadaabaya hadduu sun ku dilay suntii baa lagu cadaabaya aljazaau min jinsi alcamal waxaa kale xadiisku ina tusinaya eh, qofka muuminka in la nacdalo lala malcuun baa tahay qofka muuminka in la nacdalaa lala malcuun baa tahay ma banaana xaaraam weeyaan waxay ka dhigan tahay inaad dishay oo kale marka in qofka muuminka la nacdalo inay xaaraantahay ku tusinaysa waayo in la dilo qofka muslimkii waa xaaraan in la nacdalaana waa saas oo kale in la nacdalo nacdasha marka waa xaaraan waalidkuna had iyo jeer carruurtooda way nacdalaan mamnuuc weeyaan xaaraam waalidka waxaa la doonaya carruurta inuu tarbiyadeeyo muxuu ku tarbiyadeynayaa hadalka wanaagsan ee laga rabaa in carruurta lagu tarbiyadeeyo ay kaa maqlaan hadal fiican laakiin haddii hooyadii ama aabbihii ay hadal xun ka maqlaan hadalkaa xun bay qaadanaya haddii aabbihii cay ay ka maqlaan ama hooyadii cay ay ka maqlaan dee caydii aabbihii iyo hooyadii ay ka maqleen unba iyaguna soo qaadanayaanoo dadkii caynkaas bay ka odhanaya waa in yani wixii xunna loo diidaa oo loo sheega in waxaasi ceeb tahay wixii wanaagsanna la faraa waalidka wayna ka maqlan hadal wanaagsan wayna ka maqlan hadal xun waxaa kale xadiisku ina tusinaya eh, nadarkii iyaduna way inoo imanaysaa insha allah baabkan soo socda ayuu nadarkuna inoogu imanaya Eh, oo waxa weeyaan qofkii wuxuuna helanaynin inuu waxa weeyaan uu ku nadaro wuxuuna helaynin ma banaana iyadana halkaa dambe inoogu iman doonto waxaa kale riwaayad dambe ay sheegaysaa man iddacaa dacwatan kaadibatan yatakaaru biha qofka sheegaso sheegta shay buu sheeganaya waxa uu sheeganayaa wuxuuna lahayn waxaana uu doonaya inuu sheegan qaato oo xoolihiisii uu ku badsado oo uu ku darsado ilaahay subxaana wa tacaala uma barakeeyo waxa uu qaadanayo bal wuxuu kasii qaadaa un marka waxa weeyaan faqri iyo iyo yaraan xoolihii waa wuxuu noqonaya xoola aan barakaysnayno barakada haddaa xoolihii laga siibana waa markaa wax iska baaba'ay noqonaya yari unba kasii qaadaya un waxa badtaa oo waxa ilaahay jala wacala uu badiyo oo barakeeyo weeyaan baabu nadar halkaas ka bilaabi doonaa sala allahu cala nabi maxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin